bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadaabsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
waa habeennimo isnaa taariikhdan waxay ku beegan tahay sidii labaatanka bisha kow iyo tobnaad ee nofembar laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka wareega aan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona booliiska soomaaliya ayaa sheegay in lasoo afjaray weerar qaatay in ka badan afar labaatan saac kooxuhu baysanna ay gudaha u guleen hotelka villa rice oo ku dhow xeandaabka madaxtooyada villa soomaaliya halkaas oo dagaalka uu sababay khasaare kala duwan iskugu jira dhambashihii dhaawac afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya ayaa faahfaahiyey dhammaanba raggii weerarka soo qaaday shan ka mid ah in ciidamada ay toogteen kii lixaadna uu isqarxiyey barnaamijka wareega ah caawa ku dhegeysan doontaan daba yaay tahay cidda qaadanaysa mas-uuliyadda weerarada ka dhacaya muqdisho gaar ahaan meelaha sida aadka loo ilaaliyo yaay tahay cidda fududeynaysa waan idiin soo gubi doonaa saaxiibyaa falanqeen halkaas ku saabsan waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ka furay shirweyne caalami ah ee maalgashiga soomaaliya bad uu ka jeediyay ayaan idiin soo gubi doonaa nuxurka qubadaas waxyaabaha uu muhiimka uu kaga hadlay ayaa sidoo kale maqli doontaan qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona ciidamo ayaa loo diyaariyay dagaalka dhankaha al-shabaab oo lagu soo bandhigay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose halkaasoo madaxweynaha maamulka jubbaland uu kula hadlay wuxuuna sheegay in ciidamada ay u diyaarsan yihiin xoreynta deegaanada ay heesaan ururka al-shabaab barnaamijka wareega caawa ayaad ku maqli doontaan qoysas ka cabanaya in dhulkooda lagu boobayo shaati dowladeed ayaa dowladda ka dalbaday cadaalad inay helaan waan daawo doontaan waan idiin soo gubi doonaa waxaa kaloo maqli doonta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa gaaray deegaanka aqab duco oo dhowaan ciidamada dowladda ay la wareegeen qodobadaasi wuxuu soo koraya caawa barnaamijka wareega ku dhegeysan doontaan cabdihaab cabduqaadir ayaa farsameeya anigoo cabdinaasir waan ila socodsiinaya kusoo dhawaada mar kale
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga istuullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye war aan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
hagaag saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hodan kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi hadalsan magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qeybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaan gudagelaynaa qodobo kala duwan horraa barnaamijka wareega wararka aad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda waxaase ku bilaabeynaa saaxiibyaal ciidamada ah dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo afjaray weerarkii lagu qaaday hotelka villa roose ee magaalada muqdisho ee aan sidaas uga fogeen xeendaabka madaxtooyada villa soomaaliya dowladda ayaa sheegtay in lasoo afjaray weerarkii hotel villa rice ee magaalada muqdisho oo shalay gelinkii dambe ee weerareen al-shabaab hafayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiin qaadan cali doodisho ayaa sheegay in weerarkaas ay ku dhinteen ugu yaraan sideed qof oo hal askari markaas yahay islamarkaana ay lix ay ahaayeen al-shabaab kii weerarka soo qaaday shan ka midan wuxauu sheegay in ay toogteen ciidanka dowladda kii lixaadna uu ahaa markaasi shaqsiga isqarxiyey afayeenka ah ciidanka booliiska oo saxaafadda la hadlay ayaa wararkii ugu dambeeyey ka warbixiyey
bismillaahi raxmaan iraxiim siddeed iyo labaatankii nofembar laba kun labaiyo labaatan waxaa lasoo afjaray weerarkii ay khawaarijtu ku qaaday hotel rays ee ku yaallay degmada boondheere ee caasimadda gobolka banaadir khawaarijtu waxay soo weerartay khawaarijta soo weerartay hoteelka oo tiradeedu ahayd ilaa lix dhigar qabe shan ka mid ah waxaa toogtay ciidamada ammaanka halka mid ka midana uu isqarxiyey khawaarijta ayaa dishay ilaa siddeed qof oo shacab ahaa oo ku sugnaa hoteelka waxayna ciidamada ammaanku ku guulaysteen inay soo badbaadiyaan lixdan qof oo shacab ah mana jiraan wax dhaawac ah oo soo gaaray dadka shacabka ah ciidamada ammaanku inta lagu jira howlgalka waxaa ka shahiiday hal askari sidoo kaleetana waxaa ka dhaawacmay ilaa shan kale waxaan uga tacseynaynaa qoysaskii iyo heladii iyo dhammaan qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka uu isugu jira dadka shacabka ah iyo ciidamada ammaanka sidoo kaleeto waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu u boogadhayo inta dhaawac ah waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaanle sadeen qaadan cali dugdisho oo kaasi ahaa oo saxaafadda la hadlayay kana warbixinayay wararkii ugu dambeeyay saafujarinta ciidanka iyo weerarkii otelevila raacaysay muqdisho haddaba ilaa aada ma jirto cid qaadatay mas-uuliyadda weerarkan oo marka loo eego meesha ay galeen dableyda hubaysaneed oo al-shabaab ka tirsaneed ee meel aada loo ilaaliyo oo ciidamada dowladda federaalka ka soo horeeyaan baro kontarool oo ilaa iyo aada ku dhawaad shan gaaraya oo xitaa aan si sahlan loo gudbo karin meeshaasi ma jirto shacab dadweyne isticmaala gawaarida shacabka iyo dadka kale ee caadiga ah way ka caagan yihiin hase yeeshee dadka dowladda u shaqeeya ayaa la weydiiyaa dhikaararooda iyo aqoonsiyadooda dowladeed waa la isweydiinayaa oo su-aalo badan iyo tohono badan ayaa markaasi kasoo baxaya filicelino xoog iyo kaletay siyaasiyiin badan ayaana ka filicelisay oo markaasi sheegtay in ay tahay inay cid ay qaato mas-uuliyadda wixii ka dhacay hotel vilarac ee magaalada muqdisho oo al-shabaab afaraad sacdood ay ka dagaalamayeen ugu dambeyntii gelinkii dambe ee maanta ciidamada ay soo afjareen dadka siyaasiyiinta ee ka hadlay waxaa ka mid ah cali cabdulaahi cusuble oo markaasi kamid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed horeyna usoo noqday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa qoraal uu soo saaray ama uu ku daabacay boggiisa facebooka wuxa uu ku sheegay yee tahay buu yidhi in lala xisaabtamo oo mas-uuliyadda qaadanaya su-aal ayuuna markaasi dadka weydiiyey wuxuu yidhi waddo kasta ee filarosa gasha ee lagu tegi karo ciidan ayaa fadhiya mana ahan waddo shacabka u furan waa la soo daayay qaraxeey ayaa soo daayay oo markaasi su-aashaas ayuu isweydiiyey madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble sidoo kale waxaa ka mid ah siyaasiyiinta ka hadlay oo markaasi ka falceliyey xildhibaan maxamed ibraahim macalimu oo markaasi ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa isna si kale uga hadlay oo markaasi ka falceliyey weerarkii markaasi lagu qaaday hotelka villa roose ee magaalada muqdisho macalimu asna qoraal soo saaray ayaa ku sheegay in ay tahay inaan la aqbali karin in si sahlan lagu gudbo baraha koontarool ee ciidamada ay ka ilaaliyaan hotelkaas oo xayndaabka madaxtooyada aan ka fogeen halka uu ku yaalo macalimu ayaa isweydiiyey qudhiisu yaa shabaab ah yaase shabaab baxeen wuxuu yidhi meesha ay ka galeen ama meesha ay weerareen al-shabaabka waa meelo si aada loo alaaliyo oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay jagboontiyada ay fadhiyaan sababta ka dambaysa in lasii fasaxane waan fahmi waaye ayuu yiri waxay tahay in lais weydiiyo isla xisaabtan dhab uu yimaado islamarkaana cid ay qaato mas-uuliyadda la helaa weerarada ka dhaca magaalada muqdisho ayaa sii xoogeysanaya marmar ka dambeysa xili dalka dagaal culus oo ku jiro oo u dhexeeya al-shabaab iyo dowladda meelo badan oo kamid wadankana dagaalo gobolla dalka ay ka socdaan hotel xayaad ayaa ugu dambeeyey weerarkii ka dhacay ee al-shabaab ay gudaha u galeen ay muddo badan ay ka dagaalamayeen ka ilaa hadda mas-uuliyaddiisa cid qaatay aysan jirin kan ayaa sidoo kale ka mid ah weerarada magaalada muqdisho ka dhaca ee hotelada si toosa ay u beegsanayaan xubnaha al-shabaab ka tirsan barnaamijka wareega ad degeysanaysaan dalsan aad nagala socotaan saaxiibyaal qodobo kale ayaa inoo socda horaa barnaamijka wareega aad kusoo maaqasheen hase yeeshee markaa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bankiga salaamna waad u sii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bankiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeedah ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojka sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaas sax ahayn fartu saan ma ahayn saakay waaba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeelaa la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeele subar sayn baa sahasho oo fududaysay boor yar iyo weyn sayska doontid u sheego subar sayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn dhisayn waa mid taqaan subar sayn design waxay awoodaa inay farta kugu dul qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn dhisayn ugu kaalay subar sayn dhisayn sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida randiboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee blue indian ocean subar sayn dhisayn waa shaqaale ku sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandisan waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaan mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah ebirli xal todobo labaatan tobaniyo labo tobaniyo labo sideetan iyo shan tobaniyo labo konton iyo shan ama ebirli xal sagaal toddobo ebirli ebir shan ama ebirli xal sagaal toddobaatan ebir ebir tobaniyo shan ama booqo websaytooda ah www.supersan.com so
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaanadood ee adduunka ha ka walwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
bangiga dahabshiil dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la ysugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarkaama dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil baan ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heegan hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa bangi ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamkaoo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiyaano iyo camar weyne aqoon iyo dadaal baa aad megeysdhaafshee adduunyay bremier wallet aragtaya maxaad oran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bremier bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad oggolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda blay storeka ama app storeka
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bankiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bankiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bankiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa sakda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeega deeqtoon waa adeeg bulshadeedah ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta furay shirweynaha caalamiga ee maalgashiga soomaaliya ayaa xusay in dalkeena ay ka jirto fursado maalgashi oo ballaaran madaxweynaha ayaa ka warbixiyey qorshaha dowladda ay ku aadan xaqiijinta soomaaliya ku habboon maalgashi taas oo markaasi ay aasaas u tahay dabargoynta dabargoynta waxa loogu yaraalgixsada horumarinta shuruucda iyo dowladnimada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kamid noqoshada suuqyada ah iyo ururada caalamiga ee ganacsiga madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa bogaadiyay markaasi dhabar adeega ay iyo kartida dadka soomaaliyeed iyo sida weyn ay u niyad jebinayaan ficilada markaasi ay sameynayaan waxa ugu yeeray argixisada wuxuuna xaqiijiyay dalka laga ciribtarayo mar dhow si sharaf iyo barwaaqo ay ugu noolaadaan buur muwaadiniinta soomaaliyeed madaxweynaha cuquubadiisa dhacibaan taabanaysay ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa shirka oo maanta furay ee maalgashiga caalamiga
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ladies and gentlemen, very good morning. Uh, let me take this early opportunity to welcome all of you to Mogadishu, Somalia, and to this wonderful...
martida sharafta le mudanayaal iyo marwooyin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh aan uga faa'iidaysto fursaddan inaan idil ahaantiin idinku soo dhoweeyo muqdisho soomaaliya iyo shirkan heerka sare ah xaqiiqdii farxad ayay ii tahay inaan maanta idinkala soo qayb galo shirka caalamiga ah ee maalgashiga soomaaliya oo markii ugu horreysay ka dhacaya dalka kaasi oo looga gol leeyahay inuu ahmiyadda saaro sida ay soomaaliya diyaarka ugu tahay maalgashi shisheeye iyo midka qurba joogta soomaaliyeed iyo sidoo kale xoojinta maalgashiga gudaha si loo xoojiyo dhaqaalaheenna kobcaya soomaaliya waxay ka howlgeli jirtay suuqyada caalamiga ah qarniyo badan iyada oo ganacsatadeennu ay isaga kala gooshi jireen wadiiqooyin ganacsi xilliyo hore laga soo bilaabo masar ilaa shiinaha firfircoonida ganacsi ee dadka soomaaliyeed waa ay sii jirtay inkasta oo dalku galay tobaneeyo soko oo colaado daba dheeraaday ah burbur siyaasadeed iyo dhibaatooyin la xidhiira cimilada dhab ahaantii ganacsiga gaarka loo leeyahay oo taageero ka helaya qurba joogta soomaaliyeed ayaa noqday islamarkaana sii wada inuu door muhiima ka ciyaaro bixinta adeegyada lagama maarmaanka ah iyo saameyn ku yeelashada dib u soo kabashada dhaqaalaheenna waaxyaha sida isgaarsiinta xoolaha beeraha iyo kalluumaysiga ayaa sameeyey kobac dhowrkii sano ee lasoo dhaafay sannadihii dhowaa ee lasoo dhaafay waxaa sidoo kale aan u kuurgalnay koror ku yimid shirkadaha shisheeye ee sahmiya ganacsiyada suurtagalka ah iyo maalgashiga maaliyadeed ama xidhiirro ganacsi oo lala sameeyo ganacsiyada ku yaala soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin inkastoo aan halkan u imid inaan dhiirigeliyo maalgashi lagu sameeyo dalkayga waa inaan sidoo kale garowsadaa caqabadaha ay soomaaliya iminka wajahayso kooxaha xagjiriinta ahi waxa ay door ku leeyihiin amni xumada muddada dheer jirtay iyaga oo sii joogidooda dhulka miyiga ah oo qaarkood ay ku yaalaan dhulbeereedyada ugu qanisan dalka ay kaga sii darayso mushkiladaha cuntayari ee dalka ka jira waxaan wajahaynaa abaar taagan oo ay suurtagal tahay inay isku beddesho macluul waaxda maaliyadeed ee dalku waa mid weli u baahan horumarin dhanka nidaamka ah iyo hay-adaha iyada oo sidoo kale u baahan in si buuxda loo waafajiyo halbeegyada caalamiga ah iyo nidaamyada sida la dagaalanka lacagaha dembiyada kulugta leh iyo maalgelinta argagixisada a m l waxaa dalkeenna ka jirta shaqola'aan baahsan oo heerkeeda lagu qiyaasay konton iyo afar boqolkiiba iyadoo shaqola'aanta dhallinyarada lagu qiyaaso lixdan iyo toddoba boqolkiiba halka shaqola'aanta haweenka lagu qiyaasay toddobaatan iyo afar boqolkiiba dhanka amniga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedu waxa uu ku guulaystay inuu kooxda al-shabaab ka saaro deegaano badan oo ku yaala miyiga laga soo bilaabo bishii juun ee sannadkan waxaa noo suurto gashay inaan abaabulno maamulada gobollada iyo bulshooyinka deegaanka si aan u taageerno gacanna uga geysanno dadaalada midaysan ee ka dhanka ah kooxda argagixisada ah inkasta oo ay jiraan caqabadahan aan xusay waxaa jira fursado la taaban karo oo lagu maalgashan karo waxyaha muhiimka ah iyo dhammaan goobaha ay ka jirto xasiloonnida ilaa xad la isku hallayn karo maalgashiga qurbajoogta iyo kan maxalliga ah ee waaxyaha isgaarsiinta adeegyada bulshada iyo huteelada waxa uu dhaliyey faa'iidooyin iyo guulo wax ku ool ah dowladda waxaa ka go'an oo ay diiradda saaraysaa horumarinta kaabayaasha muhiimka ah ee dhaqaalaha siyaasad dejinta ganacsiga iyo xakamaynta tayada si aan uga faa'iidaysanno iskaashiga dhaqaale ee gobolka iyo kan caalamkaba waxaa tusaalooyinka ka mid ah dhisidda karaankeenna ku aadan helidda hay-ada muraaqabeyn oo kafaalo qaadi kara tayada iyo shahaadosiinta badeecooyinka aan la soo degayno ama kuwa aan innagu dibadda u dhoofinayno si aan ugu hoggaansanno halbeegyada caalamiga ah si aan usii horumarinno u diyaargarowgeenna ganacsi baadigoobka aan ugu jirno sidii soomaaliya ay awood ugu yeelan lahayd ka faa'iidaysiga suuqyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah iyada oo ka mid noqonaysa suuqyada wato comesa african continental free trade area iyo sidoo kale dalladda bulshooyinka bariga afrika la shaqaynta waaxda bangiyada dalkeenna si aan u xoojinno hay-adaha qaabilsan adeegyada maaliyadeed si ay ugu qanciyaan halbeegyada caalamiga ah iyo ballaarinta helitaanka deymaha maadaama ganacsiyadu ay doonayaan raasimaal ay awoodi karaan inay ku kobcaan horumarinta maalgashiyada cimilada la xidhiira innagoo u marayna hindisaha cagaaraynta soomaaliya ee dhiirigelinta maalgashiga tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo tiknolojiyadaha kale ee deegaanka la xidhiira mudanayaal iyo marwooyin aad ayay muhiim u tahay inaan ka hadlo ahmiyadda maalgashiga shisheeye ee tooska ah ee uu leeyahay qorshaha kobaca dhaqaale ee soomaaliya maalgashiyada shisheeye ee tooska ahi waxa ay abuuraan shaqooyin kordhiyaan badeecooyinka uu waddanku la soo degayo islamarkaana wuxuu ballaariyaa canshuurta iyo daqliga soo gala dalka waxaan garowsanahay in maalgashadayaasha ganacsi ay u baahan yihiin xogtayadeedu sarrayso si ay u gaaraan go'aamo ku dhisan macluumaad sax ah sababtaas owgeed hay-adda wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha u qaabilsan maalgashiga ee som investmenti wuxuu fuliyey daraasado muhiim ah islamarkaana wuxuu isku dubariday fagaarayaal sida shirkan socda isbuucan si uu u bixiyo xogo lagu kalsoonaa karo iyo fursad maalgashatadu isku dhex geli karaan fursadahan oo dhammaantood hagi kara maalgashi shisheeye oo toos ah inkasta oo fursadda maalgashigu ay weli ka jirto ganacsiyo badan oo soomaaliya ka jira haddana waxaa haatan mudnaanta koowaad saaraynaa maalgashiga dhinaca tamarta isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda i c t bangiyada maaliyadda kalluumaysiga iyo ganacsiyada beeraha la xiriira waaxyahan waxa ay muhiim u yihiin kobcinta dhaqaalaheenna iyo ballaarinta fursadaha habnololeed ee aqlabiyadda shaqo abuurayaasha ka jira soomaaliya ganacsiyada yaryar iyo kuwa heerka dhexaba maalgashi lagu sameeyo waaxyahan waxa ay gacan ka geysan karaan helidda tamar dib loogu cusboonaysiin karo islamarkaana lagu goyn karo taasi oo lagama maarmaan u ah horumarinta kobaca ganacsigeenna iyo shirkadaha dardargelinta in dhammaan dadku fursad u helaan tiknolojiyadda iyo macluumaadka xoojinta helitaanka maaliyadda iyo kordhinta amniga cuntada waxaan ka shaqaynaynaa dhisidda nidaam sharciyeed iyo hay-ado si aan inkugu fududayno islamarkaana u taageerno maalgashiga aad doonaysaan inaad soomaaliya ka samaysataan dowladda soomaaliyeed waxa ay qorshaynaysaa dejinta qorshayaal la xiriira daqliga dowladda iyo kuwa aan dowliga ahayn oo lagu dhiirigelin doono maalgashatada shisheeye iyo kuwa qurbajoogta soomaaliyeed dhammaan dadaaladan waxaa looga gol leeyahay xaqiijinta in maalgashiyadiinnu noqdaan kuwa faa'iido sameeya sidoo kalena u faa'iideeya dalka martigeliyaha ah ee soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin aad ayaan ugu faraxsanahay inaan si rasmi ah u furo shirkan islamana waaqo inay soomaaliya u furan tahay ganacsi iyo maalgashi aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idinka rajaynayaa inaad qaadataan shir guulaysta islamarkaana miradaan
qaybii dhexe barnaamijka wareegayaan isa sugaan saaxbiran madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa maanta booqasho iyo salaan ugu tegay ciidamada qalabkiisa ee loo diyaariyay howlgalka dhowaan ka bilaabanaya deegaanada jubbaland ugu horeyn madaxweyne axmed madoobe ayaa tilmaamay in ciidamada ay ka kooban yihiin noocyada kala duwan ee ciidamada jubbaland iyo kuwa xoog dalka islamarkaana ay daar u yihiin xoreynta dalka madaxweynaha ayaa sheegay in al-shabaab markaasi lagu jibiyey dagaalka ka socda gobolada dalka islamarkaana la israacin doono buu yiri lagana xoreyn doono deegaanada jubbaland oo halka howlgallada xoogiisa uu ka bilaaban doono isagoo ugu digay dadka shacabka inay ku kasoomaan dacayadaha iyo wararka beenta ee ashaabku ay markaasi faafiyaan waasuu hadal ku dhigay madaxweyne axmed madoobe
kooxda muusikada iyo saxaafadda iyo kulligiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi waxaan marka hore u mahad celinayaa wasiirka iyo taliyaha oo aan odhan karo muddadii hadda ay joogeen ee dagaalkan hawshan la bilaabay inaynan fadhiisanin maalinta ay noo imanayaan iyagoo safar dheer soo galay inay saacad wax ka yar magaalada muqdisho taraansit ku ahaayeen haddana ay saacad walba u taagan yihiin hawsha u taalla iyo wax ka qabadkeeda waxaa kaloo rabaa inaan bogaadiyoon u mahad celiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aan odhan karo wuxuu qaaday tallaabo cad oo ah la dagaalanka al-shabaab isaga iyo dowladdiisa ra-isul wasaaruhu hogaaminaya xamse iyo golihiisa wasiirada iyo taliyayaashuba inay qaateen go-aan ah waxba lama qaban karo iyadoon waddanka la xoraynin shaygaasina waa wax ugu muhiimsan waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo deegaanada sida gaarka ah isaga xil saaray kudayashada mudan howlgalay tusay waxaana inay yihiin ilka doofaar oo wax waxa jebin kara aynan ahayn gaarahaan ree hiiraan oo aan leeyahay waxaa laga dhisi doonaa taallada waddanka ku taalla beledweynaha laga wareejin doonaa taallo weyn oo la leeyahay waa taalladii shahaadadii ka xoraysay khawaarijta waddanka soomaaliya ka saartay sababtoo shacabka waxay tuseen waxaa la qaban kara waxa uu yahay mahadsanid madaxweyne waxaa kaloo rabaa inaan ku celiyo oon u sheego deegaanada kale waxaa kaloo rabaa inaan u sheego deegaanada kale gaar ahaan hadda hirshabeello guud ahaan isoo raacsan barnaamijka wadda koonfur galbeed oo bakool barnaamij ka bilowda iyo halkaanoo ka bilaabayna inta iyo kulli kuwa kaleba shabaabku waxyaalo badan bay kusoo dhexgeli doonaan dadka waxay kusoo dhexgeli doonaan waxaa ugu badnaanaysa inay wax u sheegaan odayaal wax u sheega qayb iyo xukun waagii mustacmarada lala dagaalami jiray gumaysaha waxaa loolan jiray gumaysigu wuxuu yaqaanaa wax laydhaha qayb iyo xukun oo dadka in la kala qaybiyo wax loo sheego waxba kama jiraan waxay idiin sheegayaan waxay culimmadu ka hadashay siyaasigu ka hadlay qof waliba uu ka hadlay qof kasta oo nimankaa garab siiya oo dhaqaalo ku bixiya oo yadaa cabsi aan u siinaya hataa ilaahay uu ku cadaabaya sababtoo ah dhibaatada dadka loo geysanayo waxaad adugu bixisabaa qayb ka noqonaya markaan intaa ka soo tago mudane wasiir iyo taliyaha ciidanka ciidamada halkan joogaayey ciidanka xoogga dalka soomaaliyeedla qaybihiisa kala duwan ama danab ha noqdeen ama ciidanka xoogga dalka ha noqdeen daraawiishta nabad sugidda stateka booliska waxaa loogu talagalay howlgalkan qaadistiisa waxaan u samaynay wax badan oo gogoldhiga oo loogu talagalay deegaanka la qabto in maamulkiisiina markaa loo sameeyo dadku ay iska soo dhex doortaan ciidankii booliska ha la wareegi lahaa la sameeyo ciidankii nabad sugidda ahaa ee amniga kala shaqayn lahaa la sameeyo ciidankii xoojin lahaa ee bannaanka ka joogi lahaa ee amniga kor ahayn lahaa ilan kuwaas shacabkay ku dhex jirayaan oo daraawiishta ah iyagana inay qabtaan waxaa sahlanaanaysa marka magaalo intaad qabato maamulkii u samayso booliskii u dayso nabad sugiddii u samayso ciidamadii ay ku dhex jiraan ilmaha yaryarka aad buskud siiso maamulkii aad gaarsiiso waxbarashadii caafimaadkii loo sameeyo ilmaha yaryar shan jirkii inuu kuu sheego aabbihii aabbahay qori baa u yaallo meeshaasu aadee waxaasu samaynaya laakiin hadday noqoto intii la dhaafo haddii maamul loo samayn waayo oo amnigii la sugi waayo oo wax lagu ogaan waayo inay iyagu ilan way isyaqaanaano shalay bay xukumi jireen u yimaadaan oy kaaga dambeeyaan oo adigu warkii aad qaadan lahayd iyagu ay warkii habeenkii qaataan waxba ma diidayso taasaa markaa waxay tahay in la diyaariyo intaadan weerarka qaadin inaad ciidankii qaban lahaa amniga sidii loo hayn lahaa maamulka sidii looga maamulku inuu noqdo maamul dadku kalsoon yihiin oo aan dibadda looga keenin oon lalahayn qof baa lanoo keenay tuulada la qabto iyada dhexdooda markii dib loo baadho in iyada dhexdeeda looga magacaabo inta loo dhisayo maamul dhaba heerka saddexaad ee dowladnimo oo kawnsiladii iyo golayaashii deegaankaana sidaa lagu bilaabo taasaan u diyaargarownay marar badan baan ka hadlayn inaan weerar qaadno laakiin annaga lafdhabarta shabaabku waa gobolkan sababtoo saldhigoodu waa gobolkan meesha ay u soo gabadaan usoo cararaan waa halkan meeshay shaqada ka gelayaan waa halkan wax waliba halkaan ma dhaafayo waxaan rajaynayaa saaxiibbadana gobollada dhexe iyo reer hiiraan iyo culays ku dhacayaay markaan hadda bilowno in culays badani ka soo degi doono lana isugu iman doono oo halkaan ay noqoto meesha lagu soo afjari doono haddii ilaahayda qubuurahooda ugu badani gobolkaanu noqon doonaa aad baad u mahadsantihiin waan idiin mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan isku ognahay waa howlgal waxaan isku ognahay waa tallaabaaan qaadno waxaan isu ognahay waa dadka inoo yeedhaya waxbarashadala caafimaadkala gargaarkala noloshala wax walba ku silcsan ee inoo yeedhaya inaan u tagno sababtoo qofku gurigiisa iyo beertiisa meelo uga baxa ma leh labadiina nolol kuma haysto waxay sugayaan waa inagaa lainoo yeedhaya maanta wiilasha halkaan horti dhisho waxaa ka mida kuwo badan oo aabbayaashood iyo hooyooyinkood shabaabku ay gacanta ku hayaan oo ka soo cararay oo iyaga maalin walba la ciqaabayo oo laleeyahay wiilkiinni hebel ahaa keena laakiin diidoyn aabbo ama iskala soo tag laakiin anugu kuwaas sidan kula noolaan maayo in badan oo ka mid ah saa maanta ku joogta taasaan isku ognaa aad baad u mahadsantihin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryaday martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihi kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carabta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraq digaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee doktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ex hotel amiira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada ilcaaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobil internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobil internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited yaa taas waaba sababtaan u sidho simirkaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobil internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobil internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeenoo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro xofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaanay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
qaybihii dhexe barnaamijka ayaan isla ogeynay saaxiibayaal xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa maanta garay deegaanka aqabdaco oo ay dhowaan ciidamada dowladda ay qabsadeen warbixin arkaas ku saabsan hilaha gobolka shabeellaha dhexe mahad axmed kuwaara ayaa inoo soo diray
gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makraan oo ay weheliyaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa waxa ay soo gaareen deegaanka aqabduco ujeedka socdaalka mas-uuliyiintan ayaa ahaa u kuurgelidda xaaladda iyo qiimeynta baahiyaha ka jira deegaanka aqabduco oo ka mid ah deegaanada dhowaan lagala wareegay al-shabaab guddoomiyaha iyo mas-uuliyiinta ayaa waxa ay socdaal ku soo mareen qaybaha kala duwan ee deegaanka waxaana soo dhoweyn u muujiyey dadka deegaanka oo ay ka muuqatay biseelka ay u qabaan kormeerka kadib guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo mas-uuliyiinta ku wehlinaysay socdaalka ayaa waxa ay kulan la qaateen ciidamada dib u xoreynta deegaanka oo u abaabulan inay ilaaliyaan amniga deegaanka iyo tuulooyinka ku teedsan ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a dubabka dhaqanka deegaanka aqabduco waxaana ay ciidamada ku dhiirageliyeen in ay sii wadaan hawsha ay u hayaan qarankooda xildhibaan yuusuf kabaalaad goob u tihiin maadoo idinka gaartaan lanna sharafka iyo wanaagga aad muujiseen waxaan idin leehay wa idinkaaga mahad celihaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad wa idinkaaga mahad celihaa waa hubaa niman dhallinyaraha oo aqoon-yahanna oo xildhibaanno qaran eh oo cadala ka soo dhaqaaqay ee intaasoo juhdiya bixiyey mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad mahadoo idinka gaartaan lena waan idinka mahad celiyaynaa juhdigaad bixiseen meel walbo
gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada iyo haddii alla kuu roon yahay waxay goob u yihiin gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanka beesha ununkana oo daalkooryaana wuxuu idhi dad sheegna maad in leedihiin mase dumarka soo dayan lahayn waxa laydiin sheegaayo waxaa waayay dantiinna ka shaqaysta dantiinna ka shaqeeya gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada sharafta leh oo wax walba soo maray waxaan u malayhaa inay hadeeliku dheeldheelinkugu imaan dhir waa u dheelumi mandhaareyga dhacda maahine dheeldheelidinkuuguma imaan xildhibaan maxamuud abuukaate xildhibaan cabdirasaaq xusul xildhibaan yaasiin farey iyo xildhibaan yuusuf ibraahim afrax yuusuf kabaalle oo ka mid ah mas-uuliyiinta soo gaartay deegaanka ayaa waxa ay dhankooda dhiiragelin u muujiyeen ciidamada dib u xoreynta deegaanka waxaana ay u ballanqaadeen inay garab taagnaan doonaan wakhti walbo waxaan rabaa inaan idinku dhiirigeliyo idinkuna hambaliyeeyo sida sharafta le ee qoryihiinna u soo qaadateen sida sharafta leh oo maarata qoryihiin aad u soo qaadateen maarata aad iskaga erideen nimankii khawaariijta al-shabaab oo aad maanta xor aad tihiin oo macnaha nabad iyo maarata wanaag aad halkan ku joogtaan haddaan dawladdiinnahayne aan maanta idinkugu nimid casuumaaddii iyo sida wanaagsan oo maarata gacanta furan oo nagu soo dhowayseen waxaan idiin ballanqaadaynaa in aad maaragtay meeshaan aan laydinku cidlayn doonin rasaas iyo daawo iyo adeeg bulsho iyo isbitaal iyo iskuul wax allaal waxaa dowladda ka rabtaanna ilaahay idinkiisana waa idin soo gaari doonaa waana heli doontaan markaad deegaanadiinaad maaragtay soo xirtaanna ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaa deegaanada kale oo ayagana ay nimanka ku harsan yihiinna inaad taakuleen ama garab inaad u noqotaan oo aad guud ahaan soomaaliya iyo guud ahaan reer hirshabeelle nimankan cadowgahona haysto in layska saaro inaan iskugu wada gurman doono waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogno aqab duco oo mar dhow laga saaray kooxaha khawaariijta ee argixisada ee ayna ka saareen dadka deegaanka oo sida uu sheegay ninka odaga ahaa waxaa la yidhi dowladda dowladda federaalka ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha ciidamada ayaa ku dhawaaqay in dadka shacabka ahu ay iska dhaqaajiyaan iskalana diriraan kooxaha khawaariijta ah waxaan aad ugu faraxsannahay in dadkaanu iyadoo la ogyahay meeshaan hadda la joogo iyo dadka qaar ay dalbanayaan ciidamada kumaadooska iyo guutooyinka iyo ururada iyagoon cidna gacan ka helin iska saareen kooxihii argixisada farxad farxad gaar ahay noo tahay annagoo xildhibaanadii heer federaal ah oo noor kacaayo xildhibaankii deegaankan deegaankan waa wada matelnaa xildhibaankina waa idiin wadnaa waana ku faraxsannahay sida aad u soo dhowayseen cadowgaas taariikh ahaan waa fog yahay ilaa xilligii oo khulafaa khulafaa u raashidiin uu soo jiray oo qaarkood dilay cadowgaasi dadkuu dilay cadowgaasi cali bin abdaalle baa ka mid ahay sayidinaa cali ayay dileen wax ka sukeeya dhaafaaya miyaa jira wax ka sukeeya dhaafaayana ma jiraan cadowgaas isaga ah cadowgaas marka kitaabadana noogu yaalla nebigana uu ammaanay cid kasta oo la diriirta oo disha inay wanaag iyo janno leedahay rasuulka wuxuu yidhi duubaa liman qatalahum ow qataluuh waxaa liibaanay qofka dila ama ay dilaan
maanta waad ii jeediin anoo tuutalahan ka soo muuqan jiray maalmaha meediyaha maanta waad ii jeediin anigoo dhar isboortii waddan ka soo muuqdaa waa guul ilaahay keenay sababtoo ee deegaan doorashooyinka aan ka soo jeedo caawa hal aanan jiifan karinoo qawaariijta joogta ma jiro ilaahana iskale mahaddaas iyo dadaal uun la sameeyey baahida aad qabtiin dhan kastay tahay in anigoo kaashanaayo dawladda federaalka soomaaliya midda isteedka intaba in insha allaahu aan ku dadaali doonno si wax walbood u baahan tihiin aanun ko iskaashanayna anugunaan idiin ahay afhayeen in un idinka caawinna ayaan ku dadaali doonnaa insha allah hadduu ilaahay yidhaahdo marka waxaan idiin sheegayaa caawa wixii ka dambeeye lama dawlo dalka kama jirto wixii ka jiree qor haysta waa shabaab iyo dawladda caawa wixii ka dambeeye qoragii guri ku jire ee leesleeyahay shabaabaa ku dilaaya hadhow amba shabaabaa ku dhaafay horta cid shabaab ku dhaafaya hadda kabacdi idinka mid maaha cid walba gabar ha noqoto odo ha noqoto wiil ha noqoto mid qorasida ha noqoto cadowgiinna wada waaya qawaariijtu waxaan idin leeyahay qoryaha la soo saaro qoriga aan la soo saarinna asoo imaqlaayo guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexaa dawladdu la wareegi doontaa anigana hadhow layma soo sheegi karo sababtoo eh qora shabaab waaye mahe ma aha qora oo ay leedahay oo dawladda la garab istaagsan yahay guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe mudane axmed meyre makaraan oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku sugan furmaha hore dagaalka deegaanada gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhankiisa waxa uu ciidamada dib u xureynta deegaanka kula dardaarmay in ay sii wadaan howsha ay u hayaan bulshadooda waxaana uu u ballanqaaday in ay garab taagnaan doonaan ciidamada dhanka kale bulshada ayuu ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada si loo helo amni xasiloon balaayo hadday diriskaaga ku jirto in diriskana laga baxshay astaalkeeda haddaanaan diriska laga bixin waxay naqahaysaa inay kugu soo noqoto diriskaaguna ay baabi'iso marka diriskayna xatay ku dhaafi mayno intii ummadda soomaaliyeed meel ka mid ay ku jiraan nimankaas annaga maaragtay qalabkan ka daba qaadayna ballantaynu sidaas ma taha aad iyo aad aad u nasiib badantihiin madaxweynihii qaranko wuxuu u geeyey nuurdugle xildhibaankiinna halaha uu sameeye dadaalka iyo meesha uu maray berrina waxaa laga yaabaa inuu inta yimaado intaasuna dadaal ay ku yimideen waxaan idiin sheegaynaa nimankaasi ummadda intay dhibi lahaayeen way dhibeen maantana way ka tageen ilaahayna ummaddan uma soo celimaa ilaahayna nagu soo celimaa waxaan rabnaa shabaab kuma jiro hadda deegaankan aad idinku ku nooshihiin laakiin waxaa la rabaa waxa ku jira inaad maaragtay ma taqaanin jaanduug beer waa fali jirteen beeraad leedihiin jaanduug ma taqaanin haddaad sii jeesatay galabta soo bixi maayo kuwaasoo kalaa la rabaa inaad kawnsiin shookayn taqaanitiin haddaad kawu diidiinna idinkaa dhibaataa ka shaqeey mase waa beentay waa taqaaniina u maleha kuwaas codkiinna waa yidhi haddaad walaalnima ka rabtiinna waa abees idinku maqanoo faraq idinkugu jirto un idinkayn idin cunaysaa marka intaysan idin cunin inaad sharciga hor keentiin sharcigana la marsiiyo la soo ogaado ayagooba waxay dhihi jireen waa lagu dhaqaa naagtana waa lagu wehela naag ilma dhammaysa waad ayle waa lagu sii nikaaxaya dadka dhihi jireen siday ilaahay be- beenta ay diinta ka sheegaana kaa dara dhibaatadeeda marka waxaan rabnaa annagu noocaas dhihi mayno dad islaam ahaana laakiin waxaan tusaynaa waxaa layidhi nin la xeray intii ka gaabanaa layidhi derbiyaa la dhexgeelaa derbigou la hadlaa kadibna asoo fiican oo ummadda dhexgeli kara ayuu imaaha hadduu ummadda dhexgeli waayana sidiisaa loo dhaafsiyaa ummadda lagu soo celimaaba waxaan idinka rabnaa marka jaanduuggaasaa ku jira reerka siduu eh, xildhibaanka u sheegay waxaan rabnaa qoragii aan qoryahan meeshay meesha qaadda aysan qaadin oo dadkaan meesha noolaysa aysan noolayn dadkaan meeshay ku nool yihiin aan anficin qa- muuqashiira qaw- u qabaana lagagubaa soo sheega mahad axmed calasow raadiyaha iyo telefishinka dalsan aqabduco
guud ahaan caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacada dalsan magaalada muqdisho aqaarsan dhegeysta halkaasi ogoogyahay barnaamijkan keystan kulan doona sidaasi nabadgelyo